bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh subax kusoo dhowaada habeen wanaagsan warka habeennimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweyn warkeena habeennimo aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah howlgal ay sameyn ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa lagu soo qabtay kooxo iyagu dhac ka geysanay weliba waxyaabaha maanka dooriya odayaashii waxgaradkii siyaasiyiinta puntland ayaa ugu baaqay somalilan in ciidankeeday kala baxdo magaalada laascaanood igaad ayaa sheegtay in waddamo ay ku jirto soomaaliya ay wajihi doonaan roob yaraan gudoomiyaha baarlamaanka oo gaaray qaahiro islamarkaa halkaasi lagu soo dhoweeyey akhbaaraadka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan turkiga ayaa weli wada dadkii loogu baadigoobayey lagu baadigoobayey aan idhaahdee dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi turkiga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
intaas waa qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhawaada warka ah oo dhammaystiran howlgal ay sameeyeen ciidanka booliska soomaaliyeed gaaraan kuwa gobolka banaadir ayay kusoo qabteen rag iyagu dhac ka geysanaya magaalada muqdisho weliba maandooriyaal kala duwan faadimo cabdiqaadir ayaa warka faahfaahinaysa
liska saldhigga booliiska qaybta galbeed howlgal ay ka sameeyeen waaxda afraad ee badbaado oo ka tirsan degmada dharkele oo ka mid ah toddobiyi tobanka degme ee gobolka banaadir waxay markaasi ku soo qabteen guri lagu keedinayay waxyaabaha maanka dooriya sida calaqa qamriga xashiishka oo ay ku jireen jeergaaman fuustooyin iyo digsiyaal arrintan booliisku waxay ku tilmaameen inay tahay mid lagu dhibaataynaya shacabka ku dhaqan magaalada caasimadda ee muqdisho maalmihii u dambeeyena waxay ku guda jireen howlgal ku aadan la dagaalanka waxyaabaha maanka dooriya iyo shakhsiyaadka lidiga ku ah ammaanka magaalada caasimadda ee muqdisho dhinaca kalena howlgal qorshaysan ayaa laga sameeyey deegaanka garisbaalley oo ay iska kaashanayeen qaybta galbeed iyo sidoo kale taliyaha saldhigga deegaanka garisbaalley waxaa baaritaan lagu sameeyey kaamamka barakacyaasha ee ku yaalla halkaasi saacadaha badan oo howlgalkan qaatay intii lagu guda jiray waxaa lagu soo qabtay tiro dhallinyaro ah booliisku qaar ka mid ah dhallinyaradii ay soo qabteen ayay la baxeen waxaayna ku tilmaameen inay yihiin tuhunsanayaal islamarkaana baaritaan lagu samayn doono howlgalka sidoo kale intuu socday waxay ciidamada booliiska ay gacanta ku dhigeen kooxo burcad ah oo markaasi dhax ka geysanayay qaybo ka mid ah ee deegaanka garisbaalley ayaga iyo hubkii wax ku dhacayeen oo ay ahayd biskoolado faalis ah iyo baangado ayaa markaasi lala soo qabtay waxaana ciidanka booliiska soomaaliyeed maalmihii u dambeeyaba ay wadeen qorsho ku aadan ee howlgallada ay ku xaqiijinayaan ammaanka guud ee magaalada caasimadda ee muqdisho iyo la dagaalanka sida al-shabaab waxyaabaha ammaanka dooriya iyo ciyaalka weerada taliyaha saldhigga booliiska deegaanka garisbaalley ee duleedka muqdisho rubac ayaa goob fagaaraha kula hadlay dhalintii lasoo qabtay waxaan rabnaa ciidanka siday idinkugu taagan yihiin amniga idinkaga shaqaynayaan ay hari habeen idinkugu taagan yihiin inay idinkuna qayb noogala noqotaan amniga haddaa intiina idin helno waxaa waaye amniga waa noo hagaagayaa haddii uu qofki dhib dareemo oo dhibkiisa qarsado oo ilaahay kuma darnaadee na soo gaarsiinin amba soo riboodgareyn saldhigii waxaa weye dhibkeenana ma ogin annaguna waxaa waaye orodkeena iyo heeganka idinku nahay waxaa weye halbacad lugulisa noqonaysaa hadday xogtana siisaan waxaa waye horta midkii dhibka wada aydinka dhex bixino waxaa waaye deegaanka wuxuu gaaraa nabad iyo amni iyo xasilooni marka waxaa idinka rabnaa inaad la shaqaysaan booliiskii xogtana siisaan haddii aad culeys adag dareentaanna inaad la xiriiritaan nambarka gaaban
shacabka caasimadda ku dhaqan ayaa dhowaanahanba ka cabanaya maandirida ka jirta qaar ka mid ah degmooyinka gobolka banaadir balse taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir gaashaanla sare mahdi cumar muumin kol hore waxa uu sheegay in ujeedka howlgallada ay ciidamada sameynayaan loo xoojiye ay tahay sidii loo soo afjari lahaa caqabadaha maandire ee soo noqnoqday shalay ayayna ahayd markii xog ay heleen taliska saldhigga hodan oo kaashanaya qaybta guud gacanta ay ku qabteen hubab nuucyadiisa kala duwan moobeello tiro badan oo neclo ah kuwaasoo hay-adaha ammaanku ay ku tilmaameen in minooyinka lagu qarxiyo si bulshada loogu dhibaateeyo rasaasyo aada u badan iyo raggii ku howlanaa ee raraya alaabahaasi ayaa la qabtay saldhigga hodan ayaana lagu soo bandhigay sida la shaaciyeyna jilib ayay u wadeen agabyadaasi qaybtooda ay ahaayeen kuwa halis ah halkii lagu soo bandhigayeyna taliyihii qaybta guud ayaa goobjoog ahaa iyo qaar ka mid ah saraakiisha qaybaha iyo saldhigyada dhinaca weli ow cadde
odayaasha iyo waxgaradka garowe ayaa ugu baaqay maamulka somalilan in ciidamadeedu ay kala baxda magaalada laascaano si dadka ku dhaqan magaaladaasi loo badbaadiyo odayaasha iyo weliba siyaasiyiinta ah deegaanada puntland ayaa sidoo kale sheegay in la aqbalo fikradaha islamarkaana la dhageysto aarahda shacabka reer laascanood iyadoo aan dagaal xalku uusan noqon
halkan waxaanu ku joognaa beesha maxamed ugaar beelweynta maxamed ugaar rag iyo dumar waxgarad nabadoonno siyaasiyiin ganacsato dhallinyaro halkaana baan maanta isugu nimi ku qadan karsannay waxaanuna ka hadlaynaa masiirka reer puntland guud ahaan oo laba qaybooda laba qodobba meeshaan lagu soo qaaday qodob waxa weeye isdiwaangelinta doorashooyinka degmooyinka iyo tuulooyinka waxaanu isla qaadannay degmada garawe dadkeedu maxamed ugaar iyo dadka kale oo la midkaa inay diyaar u yihiin inay isdiiwaangeliyaan oo ay maaragtay isdiiwaangeliyaan baanu go-aankaas hoostaanu ka xariiqnay waana gaarnay qodobka labaad waxa weeye dhibaatada ka socota laascaanood ee maaragtay xasuuq ah in qeyb lixaad maxamed ugaar ka qaato iyo cid kastoo aanu codka gaarsiin karno hiil yahoona aanu la gaarab taagannahay ee aadna aan uga xunnahay dadka lagu xasuuqayo magaalada laascaano oo ay ku xasuuqayso s n m ay ku xasuuqayso annagana waxa weeye intii nala garabana intii nala garabana waxaanu intii nala garabana waxaan leenahay ama cid kastoo ay khusayso oo arrinatan ka dhiidhiyaysa inay qayb lixaad ka qaato annaguna safka uga horreeyaanu kaga jirnaano haddii ilaahay idanka ka dhigo iyagana waxaanu leenahay s n m iyo isaaq waxaanu leenahay uga baxa dadka dalkiisa cidna ma caburin ka dhaan cidna ma xoogi ka dhaan cidna calankeeda iyo maarata dalkeeda kuma maarata kuma amarku taaglayn ka dhaan
odayaasha ayaa sidoo kale ku baaqay in somalilan ay dagaalada ay ka joojiso magaalada laascano tiradii ugu dambeysay dhimashada magaaladaasi tan iyo dagaaladu marka ay bilowdeen ayaa lagu qiyaasay inay gaarayso in ka badan boqol qofood dadka deegaanka ayaa sheegay in iskacaabin xoog leh ay kala hortageen ciidamada somalilan ee ku sugan duleedka magaalada laascaano ee xarunta gobolkaasi sool urur goboleedka igaad ayaa sheegay wadamo ay ku jirto soomaaliya ay wajihi doonaan roob la-aan sida warkan uu ku faahfaahinay waryaheena maxamed deeqalfa
iyadoo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay shacabka soomaaliyeed ay la daala dhacayeen xaalado nololeed oo isbiirsaday oo ka dhashay roobabka go-a iyo deerta aanan ka da-in gudaha soomaaliya xilliyadii la filanayay ayaa haddana waxaa soo baxay warar ay shaaciso saadaasha cimilada igad in dalal soomaaliya ay ku jirto ay ka dhici doonto roobyari baahsan shir kusoo gabagaboobay magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa looga hadlay afartii maalmood ee lasoo dhaafay isbeddelka cimilada oo ay ka qayb galeen khubaro kala duwan oo ka kala yimid inta badan dalalka caalamka oo qayb ay ka ahayd dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu gorfeeyey arrimaha isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalan karta shirka waxaa si gaaraya carabka loogu dhuftay in dalalka soomaaliya itoobiya iyo kenya ee ka dhici doonto xaalad roob yaraan ah islamarkaana loo baahan yahay in laga sii taxadiro xaaladaha nololeed ee ka dhalan kara roob yaraanta la saadaalinayo bilaha maarso abriil iyo mey ee sanadka labada kun saddex iyo labaatanka ayay saadaashu ay sheegtay in roobabka la filayo ay ka yaraan karaan boqolkiiba lixdan taasoo mas-uuliyiin ka socday dowladda soomaaliya ay sheegeen inay sii adkeyn karto abaaraha haatan ka jira inta badan gobolada dalka soomaaliya shirkan ayaa imaanaya iyadoo abaarta ka jirta soomaaliya ay gaartay heerkii ugu sarreysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay iyadoona saameynta ugu daran ee abaarta ay ku yeelatay dadka xoolo dhaqatada iyo beeraleyda oo qaarkood u dhimanayaan gaajo iyo haraad maxamed cusmaan cali maxamed deeqalfa warbaahinta dalsan
gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya wafdi hogaaminaya ayaa gaaray caasimada dalkaasi caasimada dalka ciraaq ee baqhdaad gudoomiyaha garoonka diyaaradaha waxaa kusoo dhoway saraakiil ka socotay safaaradda soomaaliya ku leeda dalkaas ciraaqa gudoomiyaha baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madow wafdigiisa ayaa waxa ay ka qeybgeli doonaan shirka baarlamaanada wadamada carabta ee berinta si rasmi a uga furmi doonaan magaalada baqhdaad ee caasimada dalkaasi ciraaqa kulankan ay kuga qeybgalaya gudoomiyaha ayaa waxaa looga hadli doonaa xaaladihii ugu dambeeyay wadamada carabta iyo sidoo kale arrimaha ku saabsan isbeddelka cimilada iyo weliba xaaladaha ka taagan dhulalka la haysta ee reer falastiin iyo arrimaha ka taagan gudaha dalka soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur madow ayaa kulankaasi waxauu ka jeedin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey gudaha dalka soomaaliya tani markii ay bilaabdeen dagaalada ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab halka warkaasi aad ka dhageysaneysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddanaha turkiga ayaa weli wadaa baadigoobkii loogu jiro dad iyagoo ka badbaaday islamarkaana ku hosjara dhismayaasha dhulgariirkii ku dhacay ka dhacay dalkaasi turkiga saameynta uu ku yeeshay kooxaha badbaadka ayaa kooxaha badbaadada dalkaasi turkiya ayaa sheegay in dadka qaarkood caruur ay ku jiraan laga soo saaray dhismayaal weli ay dadku ay sheegayaan in laga yaabo dad nool in laga soo saari karo dhismayaasha ku burburay dhulgariirkaasi waaxda ka hortaga dhulgariirada iyo weliba waxaa caafimaadka dalkaasi turkiga ayaa sheegay inay baadigoobkooda ay sii wadi doonaan tani inta laga soo gabagabaynayo saameynta ah oo ku yeeshay dhulgariirkii ka dhacay dalkaasi magaalooyin kale ku yaala dalka ayaa waxaa toddobaadkan aynu ku jirno iyaguna ka dhacay dhulgariiro sidaasi kale ah inkastoo saameyn uusan lahayn islamarkaana uusan gaarayn xajmiga dhulgariirkii ku dhuftay toddobaadyadii aynu kasoo guudunay gudaha dalkaasi turkiga warka habeennimo idaacad dalsan oo nageynta
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalxel